dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa soo jeedinaysa sahre ciidla nuur
wacana wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenna faaqidaada toddobaadka oo aynu ku eegi doonno qaabka ay u shaqeeyaan bangiyada ku howlgala nidaamka islaamiga ah ee dunida ka jira gaar ahaanna kuwa soomaalida bangiyada ku shaqeeya nidaamka waafaqsan shareecada islaamku waxay horukac muuqda dunida ka sameeyeen shan iyo labaatankii sannadood ee ugu dambeeyey shaqa ahaan waxay kala siman yihiin bangiyada kale ee ganacsiga ee dunida balse waxay kaga duwan yihiin mamnuucidda ribada amaba lacagaha dulsaarka ah ee sii kordha mar kasta oo qofka amaba shirkaddu ay deynta qaadato lana sii daahdo bixinteeda waxaa koboca bangiyada islaamka ahi si fiican u muuqdeen markii hoosu dhac dhaqaale uu ku habsaday bangiyada reer galbeedka iyo guud ahaanba wadamada ku yaala yurub iyo ameerika xilligaasi oo ay dadka dhaqaalaha falanqeeyaa sheegeen inaanu si weyn u taaban dhaqaala burburkaasi bangiyada islaamiga ah xirsi diriir oo ah guddoomiyaha bangiga east african bank ee ku yaala jabuuti wuxuu sharaxaad ka bixinaya koboca dhaqaale ee bangiyada islaamiga ah ee dunida dhaqaalaha islaamku runtii aada buu u kobcayaa maaragtay bangiyada islaamiga ah gaar ahaan iminka sanadadii maaragtay ay ugu kornimada badnaayeen waxay ahayd labadii kun iyo sideedii ama labadii kun iyo sagaalkii ilaa labadii kun iyo afar iyo tobankii oo ilaa boqol kiiba sideed iyo toban boqol kiiba sagaal iyo toban ay koreen iyadoo runtii aanay weyneyn nisbadda ay ka yihiin dhaqaalaha adduunka oo boqol kiiba laba weeyaan bangiyada islaamku haddana wadamo badan bay ayay yihiin aqlabiyadda maaragtay bangiyada islaamku iminka sacuudiga oo kale waa boqol kiiba shan iyo labaatan ilaa soddon baa la idhahaa bangiyada islaamiga intay maaragtay suuqay haystaan sidoo kale baxrayn waa intaan lamid a malaysia ilaa boqol kiiba lix iyo toban ilaa todoba iyo toban wadamada iran iyo sudan oo kale waa boqol kiiba boqol bangiyada islaamiga ahi marka waa boqol kiiba labo sidoo kale xirsi dirir wuxuu faahfaahinayaa shaqada bangiyada islaamiga ah iyo waxay kaga duwan yihiin bangiyada kale ee ganacsiga waxaa ka mamnuuca ribada iyo ka ganacsiga waxyaalaha sharci darada ah ee islaamku aanu ogolayn bangiyada islaamku waxay kaloo maaragtay ku qotomaan inay ilaaliyaan qofka la maalgelinayo iyo qofka maalgashiga sameynaya labadaba waxa weeyaan wadaagidda khasaaraha iyo faa'iidada ayaa loo siman yahay halka funuugta aan islaamiga ahaydi ay interest qaadaan ay galaan mashruuc kasta oo ay lacag ku samaynayaan bangiyada islaamigiihi waxay hadda aada ugu xoogaysanayaan soomaaliya oo in ka badan rubco qarni aanay ka jirin dowlad xoog leh oo jaangoysa sharciyada ay ku howlgalaan bangiyadu isla markaana aanu jirin nidaam damaanad qaadi kara deymaha ay bangiyadu bixiyaan sidii loogu soo celin lahaa taasi aawadeed waxaa meesha ka baxday aaminaadii ay ku qabi karaan bangiyada caalamiga ah ee ganacsigu taa beddelkeedana waxaa fursaddaa bannaan ka faa'iidaystay ganacsato muddooyinkii u dambeeyey aasaasay bangiyo ku shaqeeya nidaamka islaamiga ah oo aan wax dulsaara lahayn balse ay xadidan tahay adeegyada ay qabtaan guddoomiyaha bangiga tras african bank oo ku yaala magaalada muqdisho cilmi maxamuud sheekh ayaa sharaxaya qaabka ay u sargooyaan khidmadda amaba macaashka ay bangiyada islaamigiihi ka qaataan deymaha ay siiyaan dadka waxaanu tilmaamay in boqol kiiba siddeed iyo toban ay u qoondeeyeen macaashkooda bercentage haddaan ku qaado iyo haddaan khidmad gooniha aan dul saaro haddaan ku yidhaahdo boqol kiiba soddon baan kaa qaadayaa soddon doolarle kaa qaadi lahaa haddaan ku yidhaahdo boqol doolar baan ku siiyey soddon doolar baan kaa rabaa laba jeero waxay imaanay faa'iidada bangiga uu rabay marka annaga hadba qofka siduu u rabo hadduu yidhaahdo sanad ayaan rabaa lacagtaan aan qaadanayaa kasoo qaad kun doolar aan qaadanayaa sanadaan ku bixinayaa sanadkii waxaa lagu dhufanayaa anaga percentage magii noo yaalo waa sideed iyo toban percent eighteen percentka noo yaala one thousandkii aa lagu dhufanayaa markii lagu dhufto wixii soo baxay kunkii macal eighteen percent waa side waa boqol iyo siddeetan doolar boqol iyo siddeetan doolarkii aa laisku qabanayaa marka laisku qabto kadib waxaa loo qaybinaya twelve month twelve monthkii markaan bil walba waxaad isiinaysaa laba iyo tobankii bilood mil walba waxaad isiinaysaa in yar oo lafihii aan ku siiyey iyo in yar oo faa'iidadii ay iisoo dhacaysa bil walba marka saasaa wax lagu xisaabshaa oo lagu xisaabiyaa marka micnihii waxaan ka jawaabinayaa dadka soomaalida percentageka wax qaldan maaha lacag kaash oo qofka lacag gacan laga saaro ma jirto mid ugu kaashka ugu soo dhowo oo isleenahay taas waa kaash aan isleenahay ayaa nin dibidda alaab ka keenaya oo invoicekiisii wixiisa wata yaan lacagta account inaan ugu shubno accountkiisa ka saarna swift aan ugu dirnaa markaan ugu dirno lacagtii meeshii laga rabay waan u diraynaa marka loo diro lacagta alaabtii loo soo diraya alaabta markay waddanka imaado then alaabtiisa asaa la wareegaya marka kaashka ugu soo dhow kaas waa inta kale annagaa tagno soo qaadan alaabta waddanka gudihiisa wixii ah annagaa soo gadno gaari hadduu u baahan annagaa soo gadno markaan soo gadno bangiga hortiis aan keenno iyo yar ninka lahaa uu imaanaya bangiga gaariga rabsokan maan lahaa gaariguu iska fiirinaya saxaduu iyo gaarigii uu qaadanaya khidmada laweeshii uu iska dhiibaya gudoomiyaha east african bank ee dalka jabuuti xirsi dirir ayaa ka jawaabaya waxaa keenay in khidmadda bangiyada islaamiga ah ee geeska afrika ka jira ay ka qaalisan tahay dulsaarka ay bangiyada kale ee caalamku qaataan waxaa loo jaangooyaa dee dunidu way kala duwan yihiin iminka wadanka aad joogto maraykanka oo kale dee banuugta ribowga ahi waxay qaadaan boqol kiiba saddex ama boqol kiiba afar ama boqol kiiba shan marka guryaha laga iibsanayay bangiga islaamiga ayaa halkaa jooga qiimaha dee qiimo ka badan kaama qaadi karayo marka badeecadii uu kaa iibinayay suuqaade waxay ka joogtay inbuu kaaga iibinayaa isagoo waafajinaya imaamka islaamiga ah haddii gaadhigu ahaa labaatan kun oo dollar oo qoladaasi ay saddex sano ay saarayeen toban kun oo dollar bangiga islaamka ha inta kuusoo iibiyo ku odhan maayo ama labaatan kun oo dollar baan kaa doonaya niman kana saddex kun oo dollar baan kaa doonayaane banki islaamigaan ahay dee lacagta ay sii waxa weeyaan waa gorgortan suuqu hadba halka uu joogo iyo iyo sicirku halkuu maraayo ka ayaa markaa jaangooyinta keentaa sicirka hadba waxa wax lagu kala iibsanayo waddamada ku yaala dunida horu martay marka uu qofku deyn qaadanayo kuma xidhna in qoyskiisu uu hanti leeyahay iyo in kale sidoo kalena looma baahna in aad keento qofku garanaya waxa uu qof kasta oo qaangaada oo sharci ku jooga waddanka uu ku nool yahay uu xaq u leeyahay inuu qaadan karo deyn kaasha amaba mid hanti isagoo loo eegayo oo keliya lacagta bil kastaba soo gasha haddii uu yahay shaqaale amaba ganacsade waxaa taasi ay sahlaysaa in si fudud loo ogaan karo in qofkaasi uu hore u bixin waayey deyn la siiyey iyo inuu yahay qof ku wanaagsan ammaanada sidoo kale waxaa dunida ka jira qorshe iyo sharciyo sahlaya in qofka qasab lagaga qaadi karo deynta lagu lahaa oo aanu la baxsan karin amaba waxyeello weyn ay gaadhsiin karto ammaanadiisa dambe xataa uu gaadho inaanu guri kiraysan karin amaba baabuur aanu ku iibsan karin karedhidkan amaba deynta marba in yar la bixiyo waxaanay taasi keentaa in bangiyada ganacsiga ee dunidu si sahlan uga howlgeli karaan meel kasta oo sharcigaasi ka jiro islamarkaana waxaa la xadidaa lacagta ay dulsaar ahaan u qaadan karaan balse sharciyadaasi kama jiraan soomaalida ku nool geeska afrika waa kan mar kale xirse derir oo ka warramaya bankiga uu guddoomiyaha ka yahay sida uula macaamilo dadka ku nool jabuuti ee macaamiisha u ah bankiga east african bank
waxay dee kolley shuruudo ayaa jira oo waxaa jira waxdaa k y c qofka in marka hore dee account loo furo oo la garanayo qofkuu yahay aqoonsigiisii iyo maaragtay documentskiisii accountka loogu furo dadna qofku uu soo apply gareeyo mashruucii uu doonayo in loo sameeyo duu doonayo in qofka dayartaa guri loo dhiso lacagtan uu guriga ku dhisanayo siduu u bixin lahaa iyo muddada uu ku bixin lahaa iyo sida ugu hawlyar buu bankigu kala shaqaynaya marka hadduu doonayo guri toban kun oo dollar inuu dhisto inta sanadada uu ku bixinayo ayaa loo qaybinaya guriga baa loo dhisaya hadda sida uu maaragtay uu isaga bixin karo iyadoo la eegaya taagtiisa iminka markaan toban kun oo dollar ku amaahiyo banki islaami ahay waynu ku ballanno inaad sanad ku bixiso haddii aad ku bixin weydo bangiyada islaamiga ahi lacagtii lacag ka badan kuma saari karaan sidoo kale soomaaliya ayaanay ka jirin qaab dawli ah oo qofka iyo bankigu ay isku aamini karaan waxaana taasi beddelkeeda la adeegsadaa habka aqoonsiga qofka iyo damiinkiisa lagu xidho in damaanad looga qaato hanti qiimo ahaan gaadhaysa waxa uu daysaday cilmi maxamuud sheikh guddoomiyaha tras african bank ee magaalada muqdisho ayaa sharaxaya habka ay u maraan arrinkaasi waddanka haddii qofkan uu lacag uu kaa qaado uu ku siin waayo meelaad u raacata ma lahan marka waxyaabaha aan suubinaa oo shuruudaha hore marka intaan la siinin ka hore ayaa xoogaha adag qofka hadduu kaas ka soo baxo waxaan isleenahay in yacnaha qofkan uusan iska bixin karo lacagaha ayaga waxaa ka mid ah qofka hadduu wax toban kun oo doolar uu ka u baahdo toban kun wixii ka badan oo u baxdo waxaa lagu xirayaa security oo dhul ah ama guri ah labadaas waa in laga helaa marka ka bacdi waa inuu account leeyahay bangiga shuruudihii kale oo maaragtay waa inuu ganacsigan uu ku jiray xilli muddo fara badan uu ku jiray waa in dhaqdhaqaaqa accountigiisa la arkayo inuu ninkaan iska ba iska bixin karo lacagtan ayada ah markaa kadib oo wixii dhan aan isku accumulate garayna ayaa waxaan suubinaynaa damiino maal markaa wixii toban kun ka badan markaan laba qof oo damiino maal ah ganacsato la yaqaano oo magaalada joogta ay damiin ka noqoto weliba khaasatan reerkiisa ay ka noqdaan damiin markay damiin ka noqdaan haddii ninkan in muddo ah uu bixin waayo wixii marka hore waxay ahayn asset assetna waxaa waa soo jiidinay gaari waxaa laga yaabaa gaari waa soo jiidanaya guriga kenya suuqa ku celinaya haddaad gaariga uu beeciisa marka iyada uu kaa qaaday toban kun oo doolar ka badan ama labaatan kun oo doolar u ahaa wixii dhan oo kale iska bixiyo kun doolar bas ay ka dhimin tahay suuqa la geynayaa suuqa markii la geeyo damiinumaalkiia loo yeerayaa dhulkiisa wixiisiaa la keenayaa nootaayaha oo loo eko saxiixa loo yeerayaa annagoo wada fadhinaa gaariga go-aan laga gaaraya go-aan marka laga gaaro gaariga suuqa la geynaya waa la iibinaya markii la iibsho gaariga wix alla wixii suuq uu ka helo lagu gado wixii lahaa bangigii uu lahaa uu goosanaya wixii kale asay asaaleh waa loo celinaya waxaan aabaha aan ugu duwannahay kristaanka ama aan dhaho aan dhaho conventional aan dhaho aan ugu duwannahayna waa taha maxaa yeele waxaan ugu duwannahay gaarigaas oo kale hadda markii la yidhaahdo la yidhaahdo conventional la yidhahdo gaariga kunkaa doorara uu kaaga tegaya asagoo labaatan kun oo dooro joogay kunkaa dooro uu kaaga tegaya adina waxba dambe kuusoo noqon maayaan marka laakiin midda islaamiga waxa waaye contractada waxay ogoshahay in qofkan markii la gadayo xataa shay ninkii laga gadayo xataa inuu asaga wax ka saxeexo uu yidhahdo waa ogolahay beecan haddii uu beeca uu yaro masuugsan yahayna suuqa weli lagu celinayo waa la sugaya ilaa beeca fiican laga helo ilaa saddex biloodaa la sugayaa ilaa beec fiican laga helo haddii la waayo beec weli meesha uu taagan yahay kan u dambeeya lagu gadaya marka ugu dambeeya sidoo kale cilmi maxamuud sheekh waxa uu intaasi ku daray in ay yar yihiin dadka adeegsada bangiyada soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho islamarkaana ay jiraan bangiyo dhowr ah iyo weliba xawaalado tiro badan taasina ay yarayso faa'iidada ay bangiyadu heli karaan
wallaahi horta dadka waxa ugu horeeyo oo bangiga qof markuu furanayo waa inuu sharci leeyahay sharciga ugu horeeya oo bangiga dadka ay fiiriyaan waa basaboor ama i d labadaas ama driving license waxa la yidhahdo labadaas saddexdaas haddii la waayo inta haysata saddexdaas markaan soo qaado soomaali population boqolkiiba toban weliba ka yar waa weliba waxaa xamar joogo wax soomaaliya oo dhan joogo markaan xisaabiyo boqolkiiba toban ka yar waay intaas ayaa toddoba bangi siddeed bangi ama toban bangi iyo labaatan iyo kow bangi xawaaladood ay isku ceersanayaan wax dhan oo yaallaba waa intaasba marka ma laga suubin karo faa'iido fara badan waxyaaba fara badan lagama suubin karo dhinaca somalilan waxaa jira laba bangi oo kala ah dahabshiil bank iyo salaamo bank oo labaduba ku shaqeeya nidaamka islaamiga ah waxaanay shaqo ahaan kala mid yihiin kuwa ku yaala muqdisho iyo jabuuti balse waxaa soo ifbaxday baahi ay dadku u qabaan bangiyo sameeya adeegyo ka badan inta ay labadaasi bangi qabtaan taasi aawadeed waxaa bilihii lasoo dhaafay muran xoogani ka dhex taagnaa baarlamanka somalilan oo la isku hayey xeer lagu doonayay in lagu ogolaado in ay bangiyada ganacsiga ee ku shaqeeya nidaamka dulsaarku ay ka howlgeli karaan somalilan xildhibaan siciid maxamed xaaji afweyne ayaa tilmaamaya waxaa keenay xilligan buuqa xeerkaasi ka taagan iyo inuu salka ku hayo iyadoo ay jiraan bangiyo ku shaqeeya dulsaarka oo raba in ay ka howlgalaan somalilan sidoo kalena ay kuwa islaamiga ahi rabaan in ay soo kordhaan haddeer laba baamba furan waxaana dalka hadda jooga oo applicationadii codsiyadoodii keenay ilaa saddex baan oo kale oo baanan dibadda ah baanan kale oo aanu warkooda helay inay soo socdaan oo islaamiga oo international ah oo dunida dalka ku xidhan karaana ay soo socdaan oo oo dhowr ah xildhibaan siciid xaaji afweyne wuxuu guddoomiye u yahay guddi loo saaray inay soo falanqeeyaan xeerkaasi bangiyada ganacsiga ka hor intaan la ansixin amaba aan la diidin balse waxa uu ku doodayaa in ay u soo baxday inaanay bannaanayn in bangiyadaasi la ansixiyo marka hoos loogu daadego xeerkan qodobo fara badan oon qiyaasaya inaa ilaa dhowr iyo toban qodob inay yihiin haddaanay kaba badnayn ayaa waxay ku fadhiyaan nidaamka ribada ah marka dee qodobaan halka ka wada akriyi kara maaha kin dhowr iyo toban qodob oo kuwa ugu muhiimsan ee uu ku shaqaynaya ah ayaa bayskiisuba xeerkan wuxuu yahay ribo markii murankiisii degi waayey sanadkii horena ay bilaabantay in dadkii ka war helaan oo culimadii ka war hesho oo dad kale oo shareecada islaamka yaqaana ay ka war heleen xeerkan iyo murankiisa iyo halka uu taagan yahay ayaa godoba wuxuu isla gartay ilan xeerkii in saa u taagnaada maahe in bal guddi shan qofa loo saaro guddigaasi dib la tashato oo soo aragto culimada iyo dadka kale ee shareecada yaqaana iyo dadka kale ee baananka wax ka yaqaana guddigaas oo ka koobnayd shan qof oo aan anigu guddoomiye u ahaa waxa aanu arrintan ku jiray muddo sideed bilooda sideeddaa biloodna waxaanu arkaynay culimada iyo dadka shareecada islaamka yaqaana oo talooyin ka soo bixiyey markii dambena waxaanu ururiskii samaynay in annaga iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta aanu ka tashano culimada somalilan intee ayaynu odhan karnaa markaynu soo koobno ha ka soo qoreen qoraal rasmi ah waa kaga soo heshiiyeen arrinta labiyo toban culimo ah ayaa loo qabtay labiyo tobankii culimada ahaa qaraar rasmi ah oo fatwo ah bay kasoo saareen waa fatwa waxay kasoo saareen marka fatwadaa ay kasoo saareen waxay si qeexan kaga hadlaysaa xeerkani sida uu ugu fadhiyo macaamil ribowi ah ama ribe geesta kalena xildhibaan siciid cilmi rooble oo ka tirsan golaha wakiilada ayaa isaguna ka mida mudanayaasha ku doodaya inay lagama maarmaan tahay in la furo bangiyo aan ahayn kuwa islaamiga ah oo adeegyo badan qaban kara labadan baan baan idiin sheegay salaamihi iyo iyo dahashi ma waxaa moodaysaan in iyagu toos adduunka ugu xilan yihiin may wax kuwa ay naga xilayaan bay la malaan ayay macaamilaan kuwa ay naga xilayaan ay leeyihiin ribay sameeyaan ribaa la soo wadaa min dubeyesh salla calee ayuun bay la macaamilaan iyagaa ribada dabadeetana lagu siiya oo qaata inana hadda waxay noo odhanayaan salla calee kuwa ayay dabadeetana iyagu sidaa dunidu ugu macaamisho ayay kula macaamilaan iyagu halkan waxaa laynoo odhanaya markaa taqra aaya watansa aaya aayadna waad akhriyaysaa midna waad ka tegaysaa jaahillaa layna moodaya waxaa laynoo haystaa dad dhaga xidhan oon caalamkan la socon salla caleh intaasaan dibad ka soo shaqeynayoo shirkada ajnabiya la soo shaqeynaya laba iyo labaatan sanadood ma sacuudi arabiya ka shaqeynaya waan garanaynaa macaamilka dunida iyo sida loo macaamilo garanay waxba ku tiijaali maayo maanta nimankaa laakiinse waxun baan idiin sheegayaa haddii laydin odhan doono ama khudbado jimcaha lagu soo qaado haddii laydin odhan doono ribaa la doonayaa ribaa la doonayaa xeerkii waanu ka bedelay khidmad baanu ku qoray ragga qowyahana baa eegay oo buluugta ka shaqeeya waxaa la yidhi haddaba kelmadda keliya ku taalla waxay korsaarka interest waxa la yidhahdaa jira interestkaasuna waxa weeye shaqada uu baalankaas dabadeed ee inoo imanayaa qabanayaan boqolkiiba mid bay ka tahay waa qof dee doonaya amaaha banku kun macaamilo kulu leeyi inoo faa'iideynaya ictimaadka adhigeenna xoolaynu dhoofsanna intaasoo milyano adiga ayaynu dhoofnaa iyo gel iyo lo-ah dabadeetana waynu ku silcinaa laakiinse markii halkaa baan british banka kuu jooge french banka kuu jooge maraykanka maraykan kuu yaallo waxaa weeye ictimaad badan ka kufuran brofeser mubaarak ibraahim aar oo ka tirsan maamulka jaamacadda hargeysa islamarkaana culuumta sharciga aqoon u leh ayaan weydiiyey aragtidiisa ku saabsan muranka ka taagan xeerkaasi dastuurka somaliland markaad akrido qodobkiisa afar tobanaad faqridii saddexaad markaad akrido waxay leedahay wax mamnuuca ribada ayaa mamnuuca marka ribada waa ka mamnuuc somaliland waa ka mamnuuc haddaad si akrido dastuurka dhexdiisa haddaad si akrido qodobka shanaad faqridiisa saddexaad haddaad haddaad akrido faqridiisa labaad haddaad akrido waxa ay dhigaysaa somaliland marka laga sheekanayo xeerarka dalka wax laga qaadanayo shareecada islaamka waxaana reeban xeer kasta oo kasoo horjeeda shareecada islaamka xeerarka dalka waxa ugu sarreeya disorka somaliland xeer kastoo kasoo horjeedana waa xukmi jiraan marka guud ahaan run ahaantii dooda waxay tahay xeer bankiga xeer baarlamaanka la keenay xeerkiina uu si toosa uga soo horjeedo shareecada islaamka uu kasoo horjeedo disorka somaliland uu kasoo horjeedo xeerka bankiga dhexe taasi markaa waxay runtii noqonaysaa inuu xeerkaasi yahay xeer aan runtii xalaal aan ahayn oo runtii aan banaanayn dad badan oo waxaa jira fikrado ganacsi haysta awooddii ay shaqo ku qaban lahaayeen haysta balse aan dhaqaale haysanin marka waxaa muuqata bangiyadan haatan jira inaanay awoodda dadka dhan ay ku kaafii karaan inaanay haysanin oo iyaguba ay ku shaqaynayaan dad waxay leeyihiin oo laysku celceliyo marka maxaa loo diidayaa haddii marley uu isaguba dulsaar saarayo dulsaarkii magacii la rabaha loogu yeedha in dadkii ay helaan bangiyo kale oo fursad leh oo dadkii marka choice la siiyo qofkii uu ama kaa ku tegi karo ribada leh ama kan ku tegi karo haddii uu kan fursad ka waayo uu kan fursad ka heli karo orta walaa qodobka aadka umuhiimka waxa weeyaan systemkan islaamiga riba isaga kuma shaqeeyo halka systemkan kale uu ku shaqaynayo ribada uu ku shaqaynayo haddaba farqiba udhexeeya run ahaantii systemkan islaamiga qaabka u shaqaynayo oo systemka muraabaxada la idhaahdo iyo dadku waxay aada iskugu qaldaan ribada waa isku qaldaan oo qaab khidmadan huu saaranayo bankigu ama ribxigan macaashkan huu saaranayo dadka qaar bay ufasan inay riba tahay laakiin riba maaha oo waxaanay u ahayn bankigan islaamigii markuu rabo qof inuu wax siiyo oo wax ka iibinayo marka ugu horeyso isaga wax iibsanaya markaa meesha waxa yaala iib baa yaala bankigan islaamiga muraabaxada markuu ku shaqeyn shaqaynayo lacagtan buu saaranayaa maaha dulsaar maaha ribana maaha waa macaash baa la yidhahdaa macaashkana shareecada islaamku way ogoshay qofku waxaad ood ka iibinayso inaad macaash saarato intay doonto ha noqotee waa wax shareecada ay ku ogoshahay laakiinse qofkii intaad dayn siiso dayntii inaad tilaado muddada kusoo celi haddii muddada markaa lacagtaasna waa kufuraysaa bil kasta intaasaa kufuraysa aad tidhaahdo ama haddaad soo celin wada lacagta intaasaa kugu shilibilaabaysa aad tidhaahdo deynta islaamku diidan yahay waa taa taxaaraantiina waa taxaaraantiina waa taa ugu dambeyn profeser mubarak ibraahim aar waxa uu tilmaamayaa shaqada rasmi ahaan looga baahan yahay bangiyada islaamiga ah iyo shaqada ay qabtaan kuwa soomaaliya ka jira qodobka ugu horreeya waxa weeyaan bunuugtan islaamiga ma jiro maanta shuruucdii iyada u kaalmaynayay ee qofka markay lacag siiyaan qofkaasi inuu soo celiyo ku qasbay horta ma jiraan oo shuruuddii mortgageka iyo amaaha iyo ku saabsanaa haday yaraatee ma jiraan waxaa laga yaabaa qofkii markuu hantidii bankiga uu keenaba in waxaa laga yaba hantida ay dhaxaltahay baa laga yaabaa in laysku qabsadaa laga yaabaa marka bankiga lafdigiisii hantidii uu maalkiisa ku ilaashan lahaa dee maba caddaba xeer cadaynayo iyo system lagu cadaynaya habeen raatay ma jirto taasi waa mushkilad kale run ahaantii jirta waxaa kaloo intaa raacaysaa bunuugtan islaamiga lacagtay hayaan kashkay hayaan way u baahan yihiin oo mar kasta waa inay haystaan kaash joogto ah ay ku xakameeyaan hawlaha ay wadayaan markaa markuu banki uu bixiyo lacag badan kaashkiina kaashkana meel uu kasoo qaatay aana jirin oo bunuugta caalamiga waxay kasoo qaataan dee bankiga dhexe hadduu kaash kuugo halkaasaad kasoo qaadanaysa laakiinse halkan banki dhexo laga soo qaato kaashna ma jiro marka banki muxuu ku qasban yahay mar kasta kaashkiisa inuu ilaashado waxaalaha ku kelifa bunuugtan islaamiga shuruudaha inay adkeeyaan labadaas islaminta mushaaraka mudaarabadiisa inta badan maanta bunuugteenu ma isticmaalaan oo waata keento runtii in aanay aad wax badan oo muuqdaa oo maanta waxay inay dee xad muxuu ahay galaan investmentka aad ay u galaan bay haday isticmaalaan mushaaraka mudaarabada laakiinse waxay isticmaalaan oo keliya oo muraabaxada muraabaxada waxay ku kooban tahay qof wax iibsanaya qof raba alabtaa la iisoo iibiyo oo lacagta iga sii bixiya ayunay ku kooban tahay bunuugta islaamiga ruux bay leedahay ruuxdeedu waxa weeya qofkii faqiirka ahaa in la siiyo muqarbilxasan dayn waa in la siiyo bilaa dulsaar ah waa in la siiya maanta way yartahay bunuugtana inay bixiyaan muxuaha dayn bilaa muxuu ahaaye dulsaar ah oo dee daynta runtii inta badan ma bixiyaan waxaa kaloo kamid a muxuaha ruuxda shareecada islaamka in zakada la bixiyo dadka fuqarada loo qaybiyo waxaa kamid a runtii in dadka loo gargaaro waxaa kamid a in la dhiso meelaha waxbarashada iyo meelaha ummadda anfacaya waxaas oo dhan waxaad moodaa ilaa hadda inay ku yar yihiin oo runtii keliya maanta aad moodo inay ku koodan yihiinuun inay xaggii muraabaxada iyo rabxigooda ay ka fikirayaan laakiinse qaybtii kale bulshada run ahaantii waxaan oran kara run ahaantii waa ay maqan waa kan sidoo kale cilmi maxamuud sheekh guddoomiyaha tras african bank ee magaalada muqdisho oo sheegaya inaanay u suurtogelin inay howlaha danta guud wax ka qabtaan gowlaha danta guud weli maanan bilaabin waxyaabaha ka mid ah strategiga bangiga ayaa waxaa ka mid ah in howlaha guud oo kale dhismo oo dhiso dhismahaas markaa uu dadkii ka sii iibsho waa maxaa ma lahan wadankii guryo fiican oo la dego oo maarata securitygeeda uu sax yahay iyo waxaasoo dhan ma lahan marka waxyaabahaas oo dhan sifo ay u dhacaan ma geli karno arrin meelaha danta guud oo bangi dawladaha oo kale ay leedahay maxaa yidhi annaga ma bixino laaluush ma bixino marka wixii marka ma suurtagelaya ilaa dawlad cadaalad oo sax laga helo markaas un baan la tegi karaa oo laga geli karaa hawshaas waxaa hadda marka ugu muhiimsan suubinaa waxay tahay dadka agoomaha oo kale waxaan u bixinay wax la yidhahaa my name is you waxa lahaan u bixinay xarooyinka maarata dadka ogoomaha ay masaakiinta ay degan tahay sanadkii hal maraan tagnaa waxaan ugeynaa raashiin waxaan ugeynaa dhar ay xirtaan waxaan ugeynaa kabo aradbox waxyaaba badan baan ugeynaa inta anagoo soo koobayna inta qof ay yihiin inta dhallinyaro ilma ay meesha ku jira ay yihiin ama waayeel tabaalaysan ha noqdo wax noocaas ah marka sanadkii hal maraan tagnaa octoobar kasta waa tagnaa marka last year octoobar ma dhicin maxaa anaa maqnaa list year octoobarka insha allah way dhici doontaa marka xarumooyin xarumooyin fara badan oo hadda noo cilaamaysan oo naqaano ayaan tegaynaa markaan tagno maydhay wesiyo aan leenahay annagaa raashinka karinayno staafka bangiga dhanaa tegaayo ayagaa raashinka karinayo maalinkaa ayaga meeshaa loo soo xaaqayaa guriga hadduu rinji u lahayn rinjiaa loo soo marinayaa musqusha hadday ka dunto waa loo soo hagaajinayaa adiga inta marka iyada ku bixi karta meesha ayada ayaa la soo qiimeynayaa waa boodhka loo gudbinaya waa aburuuf garaynayaan wixii ka dambeeya waa la geynayaa meesha
si kastaba ha ahaatee waxaa lagama maarmaana in ka hor furitaanka bangiyo hor leh ay mudan tahay in la hirgeliyo shuruuc adag oo fursad u siin karta shaqada baananka iyo adeegyada ay bixin karaan sidoo kalena damaanad qaadi karta in bangiyadu ay sharciga la tiigsan karaan ciddii ku xadgudubta ammaanada la siiyo guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadka waanu ku eegaynay bangiyada islaamiga iyo sida ay uga shaqeeyaan geeska afrika iyo dunida waa naga intaa inta aynu barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waa sahre ciidla nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo